hadda maasutahay maxamed kaafi waxaa weli hakad ku jira shirkii dhawan ay ku baaqeen gudoomiyaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya shirkaasna waxa uu hakaday markii ay kasoo horjeesteen odayaasha dhaqanka ee la doonayay inay ka qeyb galaan shirkii ay ku baaqeen ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamanka sababtuna ay tahay kadib markii shir uu ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidaa daraaddeedna waxa ay sheegeen ilaa shirkaasi ka socda kismaayo la joojiyo in shir dib u heshiisiina uusan ka furmi karin magaalada baydhabo sidaa ay yidhaahdeen odayaashna waxaa ka mid ahaa malaakyada kasoo jeeda goboladan bay iyo bakool oo ay tilmaameen in ay doonayaan in gebi ahaanba shirkaasi aysan ka deedgelaynin ilaa shirka uu ka socdo magaalada kismaayo waa say axmed hadda ma la dhihi karaa marka shirkii baydhabo oo dhan hakad ayuu galay oo hadda waxaa uma socdaan ra-iisul wasaaraha markii uu ku dhawaaqay wax shira oo weli baydhabo ka furmay oo dib u heshiisiina oo galeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii loogu talagalay in la wada hadeshiiyo kama uusan dhicin magaalada baydhabo taasna waxa ay ku dhacday oo loo aaninayaa markii ay kasoo jeesteen ama ay kasoo horjeesteen odayaasha dhaqanka goboladan kasoo jeeda shirkii ka furmay kismaayo iyagoona eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh oo ay sheegeen in uu kala qaybinayo dadka kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed sida ay hadalka ay u dhigeen odayaasha dhaqanka